alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allah wslm calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wslama wbacd annowc اhaani alhajru calaa wajhi اta'diib waxaan soo marnay almu'alif raximah اllah inuu u qaybiyey hajriga laba qaybood hajrigii qaybtii koobaad waan ka soo baxnay oo ahayd bimacna tarki liahli اlmunkaraati xiina musaawalati اlmunkaraat dadka munkaraadka ku jira in laga fogaado wakhtiga ay munkaraadka ku jiraan oo aan la mukhaaladay karin oo arrintaas aynan bannaanayn sharcan oo ay noqon karto qofka ag fadhiya qofka munkarka samaynhayaa inuu la mid yahay qofka munkarka samaynhaya waxaa kaloo ka mid ahayd hajriga noocaasa qofku munkarka isaga quliisa inuu ka tago oo uuna munkar samayn labadaba hajri baa la yidhahda hajriga noociisa kale waxa weeyaan hajri ku saabsan qofka in la adbiyo qofka macsiyada ku jira ama macsiyada sameeyey macsiyadaas ha noqoto macsiyo aan bidco ahayn ama macsiyo bidco ah qofkii sameeyey in laga haj laga hijroodo si markaa loogu ta'diibiyo hajrigaas iyadana waa saa'iq waa sharcan waa shay jaa'is ah wahuwa hajru man yudhiru اlmunkaraati yuhjaru xataa yatuuba minha kama hajara الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama wاlmuslimuuna aلhalaaثaةa aladiina khullifuu xataa anzla allahu towbatahum xiina dahara minhum tarku اljihaadi اlmutacayini calayhim bigayri cudrin walam yahjur man adhara اlkhayra win kaana munaafiqa fahunaa alhajru huwa bimansilati tacziir wuxuu leeyahay marka hajriga ku saabsan ta'diibka waa hajriga in laga hijroodo qofka muujisanhaya munkaraadka marka qofka munkaraadka la jahra oo aan qarsan ama bidacda la jahra oo aan qarsan in laga hijroodo hijradaas macnaheeda iyo xikmadeeduna waxa weeyaan qofka in lagu dayo daaweyn ah inuu ka soo noqdo macsiyadaas ama bidcadaas bisababi alhijrati aw ilhajri ulajeeddadu intaas weeyaan isagu inuu ka soo noqdo oo arrinkaas uu u noqdo sabab uu isu dareemo inuu khaldan yahay oo uu khaladkaas uga soo laabto dadka kale oo khaladkaas aan ku jirinna ay gartaan qofka waxa uu sameeyey in looga hijrooday oo khalad ah oo iyaguna ay ka badbaadaan khaladka inay ku dhacaan marka labadaas xikmo baa ku jirta qofkan in loogu yeero bilhajri inuu ka soo laabto khaladka uu ku jiro oo ah macsiyada ama bidcada dadka kaleto aan ku jirinin arrinkaas in ay iyaguna ka badbaadaan bilhajri sida rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu uga hijrooday iyo muslimiintii saddexdii nin oo laga daba mariyey jihaadkii aaditaankiisii ilaa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dejiyey towbadiisii marka nebiga ayaa amray saddexdaas nin in laga hijroodo oo lagu fuliyo cuquubada hajriga ah macnaheeduna uu yahay in nimankaa la ta'diibiyo marka dembiga ay ku dhaceenna waa dembi aan ahayn bidca marka nebigu wuxuu amray dad macsiyo aan bidco ahayn ku dhacay in laga hijroodo waa saddexdaas nin laakiin ma uusan amrinin dad bidco ku dhacay in laga hijroodo culummadu waxay dhaheen marka qiyaas awlowi a weeye kuwa bidcada ku dhacay in laga hijroodo ayaa ka awlaysan kuwa macsiyada aan bidcada ahayn ku dhacay waayo macsiyada aan bidcada ahayn way ka yar tahay ama way ka dhib yar tahay bidcada bidcaduna way ka shar badan tahay dembiga aan bidcada ahayn haddii marka ay mashruuc noqotay in laga hijroodo qof macsiyo sameeyey aan bidco ahayn arrinkaas waxaa kaga owlaysan qof ku kacay bidca oo daahirsaday in laga hijroodaa kaga owlaysan nimankaa marka dembiga ay ku dhaceen wuxuu ahaay radia allahu canhum jamiican ilaahay toobadiina waa ka aqbalay waxay ka tageen jihaad mutacayin ku ah yacni jihaad iyaga ku waajibay bay ka tageen oo imaamkii muslimiinta oo rasuulka ilaahay ah ayaa wuxuu ugu yeeray nafiir caam ah in loo baxo jihaad marka suwarta jihaadku uu mutacayinka yahay waxaa ka mid ah imaamka muslimiinta sharciga ah in uu u yeero dadka uu madaxda u yahay ama racyadiisa ah in ay u baxaan jihaad qofkii markaa la cayino oo imaamku u cayino waxaa ku caynowday oo qof kaleeto uunan ka gudi karinin inuu baxo ayb walam yahjur man adhara alkhayra wain kaana munaafiqan marka hajrigu wuxuu ku saabsan yahay noqdadaasna waa in aad loo fahmee qofka macsiyada la jahra ama bidcada la jahra laakiin qofka macsiyada aan la jahrinin looguma talagelin hajrigii qofkii aan bidcada la jahrinin ama aan dadka bidcada isaga ugu yeerin bidcaba ha ku jiree hajriga looguma talagelin hajrina ahl uma ah mana uusan mudan fa hunaa alhajru huwa bimansilati tacsiir wuxuu leeyahay marka hajrigaanu waxa uu la mid yahay tacsiirtii oo kaleeto والتacزيiru yakunu liman dahara minhu tarku الwaajibaat wa ficlu الmuxaramaati ka taariki الصalaaةi والzakaaةi wاlmutadaahiri bاlmadaalimi wاlfawaaxish wاddaaci إlى اlbidaci المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع wuxuu leeyahay marka tacsiirtu asalba waxaa loogu talagalay qofkii ay ka muuqato waajibaad inuu ka tegey ama muxaramaad inuu sameeyey sida salaada qofkii ka tegey ama sakada ka tegey ama qofka la jahra oo muujista dulmiyaalka iyo waxyaalaha fawaaxishta ama qofka u yeerahaya bidcada khilaafsan kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebiga iyo salafka ummadda ijmaacooda oo ay muuqato inay bidac tahay arrinkaas arrinkaas waa arrin muhiima weeyaan marka waa inay noqdaa bidcadaas bidco waadix oo muuqata oo daahir ah ee bidco jacbur ah oo qofkan lagu dhejinhayo oo aan bidco gaarsiisnayn maya waa jariimo weya shay aan bidco ahayn aduu intaad bidco ka dhigto aa qofka marka cuquubadii mubtadaca ku fuliso waa khalad laba goor ah weya marka shayga aad wax ku tabdiicinayso waa inaad iska hubidaa in ay yihiin bidac daahir oo ay muuqato ama ay sugan tahay inay waxaasi bidco yihiin tacliiqa muxaqiqa wuxuu leeyahay hadal kaleeto ibnu taymiya uu leeyahay wاlbidcaةu alatii yucadu biha الrajulu min أhli الأhwaaءi ma اshtahara cinda ahli اlcilmi bsunnati mukhaalafatuha lilkitaabi wasunna bidcada qofka ku sugan lagu tilmaami karo mubtadic ahlulahwaa waa bidco gaarsiisan ishtihaar oo shuhro yeelatay dadka ahlulcilmiga ah oo sunnada garanhaya in ay khilaafsan tahay kitaabka iyo sunnada laakiin mid adugu aada samaydo ama aad dad wax ku tabdiiciso inaad markaa ka rabto hajrigi waa xadgudub aan ilaahay uusan amrininin qiimana aan lahayn sababi karana shar badan muslimiinta dhexdooda ayib hajriga markaa labadaas qaybeed uu u qaybiyey mu'alifka raximah اllah wa huwa min ahli اlistiqraa'i fii masaa'il albidac wاlkufr iyo axkaamta ka ratibmi karta labadooda waa hajri ah tarku ahli almunkaraat iyo hajri ah cuquubayn zamankan marka bacdu dalabat alcilmiba waxay soo kordhiyeen wax ay ku magacaabeen alhajru اlwiqaa'i soomaalidu waxay tidhaahdaa timirtii horaa dab loo waayo soo maal ma ah hajrigii hore aan laa taag darayn oo aan tabar u la-ayn mid saddexaad marka maan taxamal ma aqbali karna waxay dhaheen waxa weeyaan in qofka la yidhaahdo dadka ahlulbidaca ha u dhowaan adugu oo iska ilaali oo hala fadhiisan iyadoo arrintaas aan loo meeldayinin dawaabidii hajriga ta'diibka aheyd ay culammadu u sameeyeen in la yidhaahdo khalaas dadka ahlulbidaca ama dadka ahlusharta ah ama dadka ahlulkabaa'irka ah ha laga fogaado yaan lala fadhiisan yaan wax lagu darsan yaan la salaamin yaan la agmarin gidhi gidhi waa musطalax jadiid aw musطalax jadiida kuwii hore annagoo u taag daran mid saddexaad ma aqbali karno oo ah musطalax xaadid ah culammadii hore oo muxaqiqiinta aheed oo masaa-ishaana taxriirisay oo miisaantay waxa la yidhaahdo hajri wiqaa'i laguma arko alhajru اlwiqaa'i ama hajran wiqaa'iyan musطalaxaadka noocaas oo kale ah qaamuuska culammadii horeeto oo masaa-ishaan taxriiriyay kuma jiraan marka musطalax cusub oo tusinaya macno jacbur ah ma aqbalayno wanaxnu fii khinan canhu waxa uu yidhaahday alimaam abu cumar ibnu cabdilbar isagoo tilmaamahaya hajriga marka xikamtiisa wuxuu yidhi wa fii xadiidi kacbin haada daliilu calaa annahu jaa'izu an yahjura almar'u akhaahu إida badat minhu bidcaة أw faaxishaة yarjuu an yakuuna hijraanuhu ta'diiba lahu wasajran canhu bal u fiirsada waxaad moodaa cibaarada ibnu taymiya oo kaleeto wax u dhigmo wax u aaday wa fii xadiidi kacbin haada daliilu calaa annahu jaa'izu an yahjura almar'u akhaahu إida badat minhu bidcaة أw faaxishaة yarjuu an yakuuna hijraanuhu ta'diiban lahu wa zajran canhu waxaad moodaa hiya hiya inay tahay mar kalena wuxuu yidhaahday walaa hijrata ilaa liman tarjuu ta'diibahu biha aw takhaafu min sharihi fii bidcatin aw gayriha laakiin axyaanan shaksun maa haddii uu dareemo shaksun maa mubtadic ah ama faasiq ah inuu dhib u keeni karo mukhaaladadiisu waa isaga foga kara taas waa masalo juz-a weeyaan waa isaga foga kara laakiin alaslu fi اlhajri waxaa loogu talagalay ta'diib qofka arrinkaas ku sugan in lagu ta'diibiyo qofka wax ta'diibinahayana waa qof ahl u ah inuu isagu wax ta'diibiyo sida noo imaa doonto ayb wa haada qowlu أو حقيقة qول mن qال من السلف والأئمة إن الدعاaة إلى البدع لا تقبل شهاaدتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون فhذا عقوبة لهم حتى ينتهوا marka warka uu مؤلفku soo تqريiriyey waa un ترjumid iyo cabiritaan xaقيiqadii qowlkii سلفka iyo a'imadii dhaheen dadka ducaadda ila albidci ah shahaadadooda lama aqbalayo lagu gadaal dukan mahayo laga qaadan maayo cilmiga wax loo guurin maayo arrinkaasuna waa cuquubo iyaga ku wajahan oo ta'diib ah ilaa ay ka soo istaagaan ama ay ka leexdaan arrinka ay ku jiraan ayb waa inuu noqdaa marka qofkaasu daacin ila اlbidac waa inuu noqdaa qofka sidaa la yeelaya laakiin qofka saakit ah hayru daaciyah ah ee lagu ogyahay inuu bidac sameeyo ama musaawil اlbidac isagu kuma jiro dadka loogu talagalay hajriga adoo og inuu bidco ku dhex jiro laakiin maadaama annahu laa yadcuu ilaa bidcatihi qofkaasu xaq uma laha ama looguma talagelin dadka hijradu ay saaran tahay ama hajrigu uu saaran yahay walihaada haamishka wuxuu keenay wuxuu leeyahay hada fii bacdi albidaci kalirjaa'i maala wailaa fafii bacdiha laa yufaraqu bayna addaaciyati wagayrihi qaala imaam axmed fii riwaayati اlfadli can اlkalaami maca ahli اlahwaa'i wakayfa yasnacu minhu macahum ama aljahmiyatu wاlraafidatu fala qiila lahu almurjica qال hؤuلاaءi أshل إlا المhاaصمa minهم فlaa تkلمه ayب ولهada يفرقوna بyn الdاaعية وغayr الdاaعية لأن الdاaعية أظهر المنكرaaت فاsتحق العقوبة بkخhilaaف الكاtم فإنه laysa شhرا min المناaفقين waa wr saaئq wey u leeya marka sidaa daraaddeeda waxay culammada أهlu sunnadu kala saareen مubtadica bidcada u yeerahaya iyo mubtadica bidcada dadna ugu yeeraya waayo ninka bidcada dadka ugu yeerahaya wuxuu muujiyey munkaraad wuxuu mutay in la cuquubeeyo laakiin qofka qarinhaya ama aan dadka ugu yeeraynin bahashiisa qofkaas hadda ma uusan mudanin marka cuquubayntaas isaguna waa qiyaas weeyaan kama shar badna ninkaa qarsanahaya bidcada oo aan dadka ugu yeeraynin munaafiqiintii nebiga aladiina kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama yaqbalu calaaniyatahum wayakilu saraa'irahum ilى اllahi maca cilmihi bixaali kaiiri minhum waa qiyaas daahira weeyaan ninka mubtadaca waa nin muslim ah yani haddii uu run sheegayo yani maca daalika rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa dhex joogay oo ku dhex noolaan saxaabadiisa munaafiqiin uu gabal badan oo iyaga ka mida uu yaqiinay hadduuna kulligood ogeyn yani uu yaqiinay uu cayaantooda uu yaqiinay maca daalika maadaama barnaamijkooda ay qarsan hayaan kufriga ah wuxuu nebigu aqbala calaaniyadooda oo ah towxiidka inay daahirsanayaan marka intaas ayuu kula dhaqmay oo uu ka aqbalay qofka marka in la baarbaaro oo qalbigiisa la baarbaaro oo la yidhaha maxaa qalbigiisa ku jira ha la soo ogaado waxa uu aaminsan yahay hadda la daba dhigo maaragta dad soo baxdiya waa xadgudub aan sharciga ka mid ahay qofka waxa uu daahirsado aa lagula dhaqmays laakiin waxay u qarsoon isaga iyo ilaahiisa wayakilu saraa'irahum ila allahi maca cilmihi bixaali kaiirin minhum walihaada جاء في الحديث إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة حديثka waxaa ku yimid buu leeyahay macsiyada hadday qarsoon tahay fii lafdina waxaa ku jiray إidaa ukfiyat haddii la qariyo hadday qarsoon tahay ama la qariyo dhibaato u geysan mayso ilaa qofkeeda qofka sameeya laakiin haddii la muujiyo oon la inkirin waa qeyd weey haddii la inkiro adnaa darajaat اlinkaar yani inkaarku ka mid yahay haddii la inkiro ama ficil ha lagu inkiro ama qowl ha lagu inkiro ama hadduu kari waayo qalbi ha ka inkiro waa isaguna waa inkaar weeyaan inkaarku ka mid yahay haddii la muujisto oon la inkirinin waxay dhibaato u soo jiidi kartaa ummadoo dhan kii sameeyey keli maaha ummadoo dhan ayb marka macsiyada dhibka keeni kartaa waa midda la muujiyo dadkuna aynan inkirinino iska ogolaadaan taas weeyaan midda cuquubada keeni kartaa cuquubaduna haddii aysan sharci noqon waxay noqonaysaa qadari cuquubadu markay tahay sharciga qofka sameeyay ku khaasta laakiin haddii cuquubadii sharciga ahaa aan la fulinin waxay isu beddelaysaa cuquuba qadariya cuquuba qadariyana tacummu aلصaalixa waaalix qofkii sameeyey iyo qofkaan samaynba kulli waa damaarinaysa ayb wadalika لأna الnabiya salى اllahu عalيه waslm qaal ina الnaasa إda ra'w الmunkara falam yugayiruuhu أwshaka an yacumahum اllahu bicadaabin minhu xadiidkaa horeeto wuxuu leeyahy mucalliqa isagoo marfuuc ahoo lafdigaas a ma hayo laakiin isaga oo mowquufa yaa jira buu leeyahay oo uu wariyey bayhaqi ayb laakiin xadiidkan dambe xadiid mashhuura weeyaan falmunkaraatu الظaahiratu yajibu inkaaruha munkaraadka daahirka ah in la inkiraa loo baahan yahay inkaarkaasuna waa inuu noqdaa mutadarij calىa xasabi quwati almunkir qar iska tuur ma jiro haddaa karto ficil ula tag haddaa weyso hadal ula tag haddaadan karaynin qalbiga ka inkir qofka muslimkaa sha'nigiisa ka mid ma aha wax uusan kari karinin sharcan inuu madax madax isugu tuuro hada laysa min addiini fii shay bikhilaafi اlbaaطinati faina cuquubataha calىa saaxibiha khaasatan laakiin cuquubada baaطinka oo qarsoon oo qofku uunan la jahrin uu gurigiisa ku haysto isaga ayay gaar u tahay hadday cuquubo leedahana isagay gaar u tahay marka ninkaas daahirkiisa ayaan ka qabsanaynaa laakiin waxa gudaha ugu jira ma baarbaarayno sharciguna nama amrinin inaan baarbaarno ama guryaha aan galno oo aan wax aan muuqanin aan googoobno hada wbiاllahi towfiiq slى اllah وsلم alى nabiyina mxamedi وعlى alih وsaxbi وsلم